إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanad duhurnimadan waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ayaa maanta dad shacab ah waxay ku dishay magaalada muqdisho iyadoona dibadbax iyadoo looga soo horjeedo uu caasimada ka dhacay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta dib ula wareegay degmada galcad ee wilaayada galguduud halkaasoo ay isaga carareen ciidankii dagaalkii shalay kadib la geeyey afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa jeediyey kelimada uu kaga hadlayo dagaalkii shalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay kusoo afjareen saldhig ciidamada danab loogu yeero ay dhowaan ka samaysteen degmada galcad ee gobolka galgaduud cali jayto oo ka mid ah dagaaloogayaasha bariga hiiraan ka bilaabay dagaalka shareecada islaamka ka dhanka ah ayaa sheegay in saraakiil badan looga laayay dagaaladii ugu dambeeyey dowladda maraykanka ayaa waxay ka tacsiyeysay sarkaalkii hogaaminayay ciidamada qaaska ah ee shalay lagu laayay degmada galcad ee gobolka galguduud qarax ka dhacay gudaha magaalada boosaaso ayaa lagu gubay gaari ay wateen ciidamada maamulka puntland faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qarax khamiistii lasoo dhaafay deegaanka ceelwareegow ee shabeellaha hoose lagula eegtay gaari taaw ah oo ay wateen ciidamada uganda inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoobo warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladda federaalka ayaa maanta dad shacab ah waxay ku dishay magaalada muqdisho iyadoona dibadbax iyada looga soo horjeeda caasimada ka dhacay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaana qaybtii la yidhaahdo duufaan ee waaxda sirdoonka ka mid ah ayaa si gardarraa waxa uu dilay nin wada ka ahaa motobajaajle arrintaa waxay keentay in dibadbax uu ka dhaco iskoyska howlwadaaga ee magaalada muqdisho islamarkaasina taayeer lagu gubo waxaa dibadbax hormud u ahaa darawalada ku shaqaysta mootooyinka bajaajka loo yaqaan intaa kadib ciidamada dowladda federaalka ayaa weerar soo qaaday waxaanay risaaseeyeen dadkii dibadbaxay laba ruux oo ka mid ah ayaana halkaa ku naf waayey sidaana dadka dowladda federaalka maanta gardaradii ay ugu dishay gudaha muqdisho waxay ku noqonayaan saddex qof dadka dibadbaxa dhigayay oo aada u caraysan ayaa waxa ay ka hadleen falka foosha xun ee dowladda federaalka ay ku kacday waxaanaha dhallinyaradii soomaaliyeed waxaan ku dhaqannaa gobolka banaadir waxaan ku shaqaysannaa bajaaj waxaan u baahannahay xaquuqda aan ugu shaqaysan lahayn ummadeenna soomaaliyeed rasaasta aan gadno saanbaana lagu ridaa anagana lagu ridaa waxaan dowladda ka codsanayaa inay ninkaas xaquuqdiisa keenaan dhallinyarada bajaajka
horta meeshaan ajala ka dhacday addoonkaas ilaahay maanta ku ekaaday laakiin waxaa dhibaato eh in dadku ay ka raqiisnaadaan xayawaanka hadda mootadaa ninka wato haddii maanta xayawaan oo wax gaarsiiyo waa la celiyaa waa la xiraha dowladdaa xiree dadku haddii dowladda dilaanna waa wax macnaha wax jira aan hayna dadka ay noqdeen sabab si joogta ay askarta dowladda federaalka muqdisho ugu dilaan dadka shacabka ah mana jirto cadaalad ay helaan kuwa ehelkoodii la dilay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta dib waxay ula wareegeen degmada galcad ee wilaayada galgaduud halkaas oo ay isaga carareen ciidan dagaalkii shalay kadib la geeyey cabdifataax maxamed qaasim ayaa arrimaha la socday oo inooga waramaya
degmada galcad ee wilaayada galgaduud waxaa maanta ka jira farxad iyo reynreyn kadib markii habeenkii xalay ay halkaasi isaga carareen ciidamo uu dib ka geeyey maraykanka duhurnimadii shalay magaalada waxaa la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyaga oo baaritaanno dheeraad ah ugu dhaqaaqay goobihii ay degganaayeen ciidankii bankaraaf afarta jiho ee magaalada waxaa ka soo gelaya dadkii horay u barakacay oo ku dhawaaqaya takbiirta iyaga oo ku faraxsan jabka gaaray ciidamada shisheeyuhu samaystay iyo dib u furashada magaaladooda waxaana la arkayaa iyaga oo koox koox u socda nabadoon maxamuud cali gacal oo ku magac dheer xaaji roog waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada galcad waxaana uu warfidyenka uga waramay sida uu maanta dareenka bulshadu yahay dadku farxadda ka muuqata mid la koobi kara ma ahin ayagoo degaankii ka baxay oo ka qaxay ee ooman ee baahan ee ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka dulqaaday qowmiyadihii kusoo duulay ee dowladda ridada ee kusoo duushay ilaahay baa ka dulqaaday lagama sheekay karo farxadda ka muuqata ciidankii jabay ee bancraft ayaa galcad ka samaystay bakhaar weyn oo ay ku kaydsanayeen raashin badan iyaga oo sida muuqataahi ku talagalay inay muddo iska deganaan doonaan laakiin ay shalay isbedeshay riyadoodii mujaahidiinta ayaa dadweynaha faray inay ka faa'iidaystaan kaydkaas islamarkaana xerada ay kala baxaan wax walba oo anfacaya nabadoonku waxa uu sheegayaa inuu isaguba ka mid yahay dadkii galay bakhaarka bankraf ama danab ka midaan ahayn dadweynaha ayagoo faraxsan ayaa waxa baastada taalla malayga yaalla digirta taalla timirta taalla nimcada lama sheegi karo ummadii dadweynihii iyo dugaadka xataa maha ku nooleed waad dherigtay maadaama uu yaallo ciidamihii dowladda xasas iyo ridada maadaama ay dhowban yihiin ayagoo lugaha wada taagay inkasta oo qaar ka mid ah meydadkii ciidanka bankraf ay yaalaan magaalada haddana waxaa xusid mudan in maraykanku ay diyaarado helikobtar ah ku qaadeen meydadka tobannaan isugu jira askar iyo saraakiil ugu dambayntiina habeenkii xalay ayaa waxaa cararay ciidamadii gurmad ahaanta loo keenay oo la xaqiijinayo inay galeen ceelbacad iyo cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe jabka ciidamada maraykanku tababaray waxaa laga dheehanayaa inay afar iyo labaatan saac oo keliya sii joogi waayeen degmada kana carareen qaar ka mid ah meydadkooda iyo kaydadkoodii dadka degmada galcad ee gobolka galguduud ah ayaa ku dhawaaqayay ninkay diyaaradii soo gelbisay geeridu dhibaysaa shabaab weeray guushow qaaban afaar walxaad hooshiin ku tal in oo shaare caada islam mashaaciyey guushow qaaban in oo shaare caada
afhayeenka xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa uu jeediyey kelimada uu kaga hadlayo dagaalkii shalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin kusoo afjareen saldhig ciidamada danab loogu yeero dhowaan ay ka samaysteen degmada galcad ee gobolka galguduud maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya daalim noocol ah maxaan doqon isaga yeelay jirkun inuu diidaayo maxaan dusha sare ka eegnay ma degdegnay xaajada maxaan u dulqaad yeelanay dabinkaan u dhignay maalintu degalka soo saaro isagoon digniin qabin maxaan kaga daryaansiinay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa kelimad uu jeediyey waxa uu kaga hadlay weerarkii shalay aroortii lagu qaaday saldhig ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada galcad ee gobolka galgaduud iyadoo weerarkaasi uu dhaliyey khasaaro xooggan oo soo gaaray ciidamo ay kala tababareen dowladaha turkiga iyo maraykanka sheekh cali maxamuud raage ayaa ka hadlay waxa ay ahaayeen ciidanka ay weerareen iyo ujeedka loo tababaray ee loo qalabeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay weerar lixaad leh ku qaadeen saldhigga ciidamada riddada ah ay dhowaan ka samaysteen degmada galcad ee bariga wilaayada galgaduud halkaas waxaa ku sugnaa ciidamo murtadiin ah oo ka kala tirsanaa saddex urur oo kala duwan laba urur waxay ahaayeen kuwa murtasaqada maraykanku leeyahay ee danab loogu yeero iyo hal urur oo kuwa turkigu leeyahay ah waa ciidamo dhalasho ahaan soomaali ah balse calushood u shaqaystayaal ah oo waddamadaas aan soo sheegnay ay leeyihiin tababarkooda hubkooda mushaarkooda iyo howlgelintoodaba wadamadaas ayaa iska leh waxaana loogu talagalay in diinta islaamka iyo shareecada lagula dagaalamo afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin oo hadalkiisa sii wata waxa uu faahfaahiyey khasaaraha dagaalka khasaaraha dhimashada ee cadowga soo gaaray inta hadda aan ognahay waa boqol iyo konton iyo sagaal isugu jira askar iyo saraakiil cadowga goobta lagu dilay waxaa ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanayd ciidamada maraykanku leeyahay ee danab loogu yeero waxaa ugu weynaa murtadkii loogu yeeri jiray xasan tuure kaas oo caan ku ahaa la dagaalanka islaamka iyo shareecada meydkiisa goobta ayaa looga cararay sidoo kale waxa ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dhammaan gaadiidkii dagaal ee uu cadowgu goobta ku haystay kuwaas oo tiradoodu ahayd shan iyo afartan gaari oo kuwa ciidamada ah waxaa iyaguna jira hub iyo saanad ciidan oo aada u badan oo ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen waxa ay isku haleynayeen diyaaradaha maraykanka balse libaaxyada tawxiidka uma joojin oo diyaaradaha oo taagan ayay fooda geliyeen ayuu yidhi sheekh cali maxamuud raage waxay isku haleynayeen diyaaradaha maraykanka oo afar iyo labaatan saac korka ka ilaalinayay balse libaaxyada tawxiidku uma joojin oo diyaaradihii oo taagan ayay fooda geliyeen cadowga markii cadowgii la jebiyey ayna kala firxadeen diyaaradihii waxay kala garan waayeen ciidamadii mujaahidiinta iyo kuwii murtadiinta ahaa waxayna duqayn ku bilaabeen murtadiintii firxadka ahayd iyo xiradii oo ay ku hareen gaadiid yar oo baaqi ka ahaa kuwii tirada badnaa ee ay mujaahidiintu ka qanimaysteen xerada sheekh cali maxamuud raage ayaa u mahad celiyey allah kadibna mujaahidiinta waxaan mar kale u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee howlgalkaas fariidka ah iyo kuwii ka horeeyaba fuliyey waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala isku dhuldhiga ka bari noqda awooddiinna iyo hubkiinna allah subxaana wa tacaala isu dhiiba asagana talada saarta wax badan baad raadinayseen madaxweynta murtadiinta ee xeryaha muqdisho iyo beleduugle ku xaraysnaa maanta bannaankay idiin joogaan dhiigooda allah subxaana wa tacaala ugu dhowaada hubka iyo gaadiidka ay haystaanna waa qaniimo allah subxaana wa tacaala idiin keenay ee ka qaata ugu dambayntii waxa uu fariin u diray ciidanka dowladda federaalka cadowga murtadiinta waxaan leenahay been bay gaaladii idinsoo dirsatay idiin sheegtay diyaarad waddo bannaan oo deex ama xeeb ah idinsoo marisay duur cidlaana idin keentay inaysa idin difaacaynin waad ogtihiin been buu idiin sheegay murtad xasan sheekh oo isagana gaaladu been usoo sheegtay waxa aada la dagaalamaysaan shabaab ma ahan ee allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo diintii aad ku dhalateen ee aad ka ridowdeen ayaad la dagaalamaysaan ka soo laabta gaalnimada ku soo laabta xayndaabka islaamnimada inta aad nooshihiin baad fursad haysataan maalinkii dhimisha mujaahidiintu dushiina ka hilaacdo fursad dambe ma jirto dilkiina waxaanu ka jecelnahay inaad toobad keentaan si aad nooga badbaadaan annaguna aan saliibiyiintaas dalkeenna diinteenna iyo dadkeenna kusoo duushay ugu tafaruqno haddii aad diidaan wax aan gaalnimo ahayn iyo shareeca la dirirnimo waxaad ku bishaaraysataan inaad mari doontaan halkii ay mareen kuwa ay ugu dambeeyeen shataqi iyo tuure iyo kuwii kale ee kasii horreeyey hubka iyo qalabka ay gaaladu idinsoo siisayna waxay noqon doonaan insha allahu qaniimo ay mujaahidiintu xeryihiina ka daldashaan biidni illaah si kastaba ha aatee khasaare xoog leh ayaa dowladda federaalka ku gaaray dagaal qorshaysan oo mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen degmada galcad ee gobolka galgaduud waxaana xalay la baahiye sawiro muujinaya khasaaraha dagaalka dowladda maraykanka ayaa waxay ka tacsiisay sarkaalkii hogaaminayay ciidamada qaaska ah ee maraykanku tababartay ee danab la yidhaahdo kuwa oo shalay lagu laayay degmada galcad ee gobolka galgaduud gees kalena cali jayte oo ka mid ah dagaal ogayaasha abaabulay dagaalka shareecada islaamka ka dhanka ah ee bariga hiiraan ayaa sheegay in saraakiil badan looga laayay dagaaladii ugu dambeeyey cali jayte oo ka cararay furmaha dagaalka iminka waxa uu ku sugan yahay magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda halkaasoo asiga iyo qoyskiisu ay degan yihiin ayuuna tacsi ka soo diray arrimaha waxaa ka waramaya cabdisamad cabdulaahi cali jayte cusmaan oo ah gudoomiyaha maamulka hirshabee lagu magacaaban gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaaladii waayihii lasoo dhaafay dhacaya looga laayay saraakiil badan isagoo ay murugo badan ka muuqato islamarkaana la hadlayay warfidiyeenada ayaa wuxuu si gaara carabka ugu dhuftay sargaalkii la ohan jiray shataqey oo ay mujaahidiinta ku dileen weerarkii xawaadley iyo tuurar oo shalay lagu dilay weerarkii galcadda waxaan rabaa inaan tacsi u diro raggii maalmihii isdaba joogga ay ku dhintay jiidaha dagaalka ee saraakiisha ahaa oo u horeeyey inta hadda aan xasuusto maalmaha ninka la yidhaahdo korneel shataqey ee ku dhinta xawaaley ee u dambeeyey korneyl xasan tuure iyo rag badan oo la dhintay waxaan aad maaragtay u xasuustaa ninka sarkaalka maanta la dili rag badan oo saraakiilay ahaayeen laakiin waxaa u horeeyey ugu darajo sarreeyey caydaruusina leedahay runtii xusuus lagu reebay ahaayeen rag badanoo saraakiila waan ka bartay berigaas nin la yidhaha ducaale nin la yidhaha hebel Ba- baaruud la dhihi jiray aduu rag badanay ahaayeen dhanka kale xukuumadda washington ayaa ka tacsiyeysay dilka taliyihii ciidamada calooshuud shaqaystayaasha ee uu maraykanku qortay xasan tuure iyaguna sheegay inuu ahaa sargaal naftiisa u huray soomaaliya xili uu madaxweynaha dowladda federaalka horey u sheegay in dagaal ka socda uu yahay mid lagu difaacayo danaha maraykanka waxay soo bandhigeen isagoo dhexda uga jira laba oday oo maraykan ah wuxuu ahaa nin shaqadii loo diro qabta dugsiyada qur-aanka guba masaajida aan ixtiraamin islamarkaana dadka reemiyiga isbitaalada iyo ceelasha ka guba qarax ka dhacay gudaha boosaaso ayaa waxaa lagu gubay gaari ay wateen ciidamada maamulka puntland warka iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qarax khamiistii lasoo dhaafay deegaanka ceel wareegow ee shabeellaha hoose lagula eegtay gaari taaw ah oo ay ciidamada ugandha wateen waxaa inoo haya haashim cabdinaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ka soo gaaray qarax maalintii khamiistii lasoo dhaafay lagula beegsaday deegaanka ceelwareegow ee gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax u dhigay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha waxaana ka soo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burburka gaari taw ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxaas ayaa sheegaya in ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ay ku dhinteen halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada shisheeye ayaa dhigbax badan kala kulmay asbuucyadii lasoo dhaafay gobolka shabeellada hoose kadib markii ay kasoo baxeen xeryihii ay ku jireen iyagoo doonaya inay sahay u geeyaan saaxiibadooda kale oo xeryahooda ku go'doonsan waxaase dagaala toos ah iyo qaraxyo kala hortegay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen deegaanka shalaambood ee hoostaga magaalada marko isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaalla toosa ku qaadeen fariisimayaal ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen boondooyinka jannaale iyo sidoo kale deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan xabashada ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugnaayeen degmada diinsoor ee gobolka baayi isla baay shalay gelinkii dambe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ka sameysteen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas ciidamadaas looga dhaawacay ugu yaraan saddex askari goofgaduud buurey ayaa noqotay meel ciidamada maamulka koonfur galbeed mar walba lagu dhigbixiyo waxaana mar kasta oo ay ka cararaan dib ugu soo celinaya ciidamada xabashada ethoobiya kuwaas oo xabadda isaga dhigaya dhanka gobolka barina rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku gubay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan maamulka puntland qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay gudaha magaalada boosaaso faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay dhanka jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadii lasoo dhaafay dagaallo culus ku qaadeen kontaroole ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ay dhisatay dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo saddex goso oo hoostaga magaalada haamey ee gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya warka wargeysa la idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta